kolonyo ciidamada amisom ka tirsan ayaa maanta qarax lagula eegtay gudaha magaalada kismaayo ilaa haddana si rasmiya looma oga khasaaraha dhabta ah ee qaraxaasi dhaliyey hase yeeshee goobjoogayaal ayaa sheegaya inay jirto dhimasho soo gaadhay mid ka mida askarta amisom dhinaca kalena ah qof rayidah ayaa lagu soo warramayaa inuu dhintay saddex kalena ay ku dhaawacmeen qaraxaasi haddaba goobjooga ka agdhowaa goobta qaraxu ka dhacay islamarkaasina aan magaciisa sheegin ayaa falastiin axmed iimaan uga warramay qaraxa kismaayo lagula eegtay ciidamada amisom
qaraxa aniga waxay ii waxay ii jiray ilaa iyo afar boos baa noo dhexaysay ani booska afaraad camal baan taagnaa markuu qaraxa uu dhacay wax yar ka hor intuusan qaraxa dhicin bay waxaa meesha laga saaray miino miinada markii ay ka saareen gaawaaridii miinoa saartay waxay maageen inay hore u dhaqaaqaan dhaqaaqa markay maageen gaari booyid ah maaragtay qaraxa uu la kacay marka inahan ka arkaya waa inaha intaan u jirina waa intaa marka khasaare adiga aa aragto oo ama rayidka soo gaaray ama askarta soo gaaray oo aad adiga xaqiijin karta ma jirtaa ha ha ha ha maxaa aragta dhanka ciidamada dhan ku hormara gaarigii laga egtay qaraxa waa uu gudtay gaari boyid ayuuna ahaa waa gudtay dhanka rayidkana isheeg waxaan hubaa alisheyda saaray laba qof oo qofna dumar yahay qofna rag yahay oo labadaba dhaawaca waan hubaa marka ma markii ugu horreysaa oo goobtan ay marayeen maanta qaraxa uu ka dhacay uu qarax ka dhaco mise dhowr jeero horena wuu ka dhacay maya dhowr jeero hore wuu ka dhacay dhowr marna way ka dhexsheen dhowr maro horena wuu ka dhacay hay dadka marka dhaawaca soo gaaray ee rayidka ahi ma goobtay marayeen maya maya xabadihii ay furayeen bay ku fureen waa garanaysaa magaalada dadbada iyo waxaabay isu mamaqtaa iyagana qof walba maaragtay wadada ay aad taagiyiin soo mara ama hadda ama xeeraaday way ku ridaayeen xabad marka hadda waa sidee jawiga goobta uu qaraxu ka dhacay adigase weli ma joogtaa waa hadda waa caalis wuxuu waa furmay adi toddoba saac iyo bar marka ay ahayd bay ka guureen meesha waa waa furin hadda suuqa alxamdulilah waan shaqaysanayna marka haddii aad arkayseen dadka ku dhibaatooba markii la gelinayo adigu ma arkayseen wallahi de cid arki kartaba malahaba cid arki karta maba lahaba de ma ma haddii la arkaayo ma qofo yeelo laheedba malahan filaya maxaa yeelay nin yeelaya gurigaada hortiisa qaraxa la geliyeen ma xilliga hadda lagu jiro inuusa jira baan filaya marka walwal sidaa ah adinku ka qabtaan haddii qaraxyadaas ay soo noqnoqdaan oo kale inay saameyn idinku yeelan karaan wallahi horta walaali waxaa weeyaan magaaladan kismaayo ma ahan sida maaragtay dadka ay ufilayaan ma ahan xataa maanta waxaan ku xaqiijinayaa in xataa qofkii ku dhaawacma xataa qaraxyadaas xataa meel la geeyo oo xataa aysan jirin maaragtay magaaladii waxay iska noqotay magaalo iska aag falaadeed way iska noqotay dhakhaatiir ma lahan wax ma lahan marka waa iska garan kartaa xataa shaksiyan adoon maraysa hadday wax kugu dhacaan xataa qofku wuxuu ka walwalayaa xagee xagee gaaraysa ama xagee lagu geynaya oo maarata goob caafimaad baa laga walwalaya marka maahan magaalo hadda laleeyahay maxaa ka dareemaysaan iyo walwal intee laga idinku hasha magaalada leeyahay midnama kaasi wuxuu ahaa dhegayste magaciisa ka cudur daartay in la xuso sababo amni daraadood oo magaalada kismaayo ku sugan waxaanu falastiin axmed iimaan uga warramayey qarax la sheegay in lala eegtay ciidamada amisom dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa inaannu la xidhiidhnay xafiiska warfaafinta ee ciidamada amisom ee kismaayo waxaana inoo sheegeen inay goordhow faahfaahin rasmiya ay ka soo saari doonaan qaraxaasi idaacadaha iyaga soo socda ayaad wixii kasoo kordhana ku maqli doontaan